ಅದು ಹಡ ಹಾಕಬೋವಿಯೋ ಹಗರ್ಲಿ ಕುಚಿರನ್ನ ಬದ ದಿಶಾದು ಹಿರಂತಾಯಿ ಲೈಸ್ಕಮ ಹರಾತಿಯೋ ಫಿದ್ನ ಹುರುದ ವಲಿಗ ಲಮೌದ ಹುದೆಯೋ ಲೋಮಹಾತ್ ಶಗಂತೆ ಒಲ್ಲಗೂ ಹಗೋಗ್ತಾ shirweynahan oo ahaa mid diiradda lagu saarayay ka hortagga iyo joojinta colaadaha kala duwan ee ka dhacaya magaalooyinka soomaaliya ayaa lagu qabtay magaalada caasimada ee muqdisho muwaadiniin soomaaliyeed oo ay ka mid yihiin madaxda xilka u haya ummadda soomaaliyeed iyo bulshadii siyaasiyiin kala duwan oo shirweynaha ka qayb galay ayaa si weyn uga dhiidhiyey in la qaadan karin colaad beleedyada soo cusboonaanaya ee ka dhacaya geyga soomaalida mahad cabdi colaad oo ka mid ah muwaadiniinta soomaaliyeed iyo faaduma cabdulqaadir oo si weyn kaga hadlay madasha shirweynaha ayaa ugu baaqay bulshada soomaaliyeed in ay joojiyaan daadinta dhiigga muwaadinka taasi oo sabab u noqon karta in soomaalidu ay dabargodo magacaygu waa mahad cabdicolaad waxaan ka socdaa jaamacadda muqdisho Eh, kulankan maanta waxaan ku beeri lahay aragtideyda oo ah in colaadaha sokeeye ee nadaashaday ee wakhtiga dheer soo jiitamayay ay xal u yihiin in la isgarabsado marka hore oo weliba isgarabsigu uu muhiim yahay dhallinyarta soomaaliyeed odayaasha dhaqanka culimo udiinka iyo siyaasiyiinta mugga ku leh dhanka siyaasadda ee dowladda inay isgarab istaagaan dad wada jira oo magac iyo maamuus bulshada dhexdeeda kula dadka dhammo inkastoo ay magac wada leeyihiin ay u diraan meelaha colaaduhu ka socdaan si loo damiyo brobleemkana daashaday loo soo gaabiyo si uusan mar dambe noogu soo fogaan weliba dowladda farrinta gaarka aan u diraya waxay tahay in meelaha dagaaladu kusoo noqnoqdeen oo gaarkaa ay ka dhigto meel lama degaana ama ay ka qodo ceelal dowladdu xukunto si brobleemkaasu meesha uga baxo oo ay u noqoto meel dadka dhan ka dhexaysa maadaama meesha dowladdu lugta la gashay dagaaladana daashaday waxay mustaqbalkanaga naaqusiyeen bahda waxbarashada ee dhanka dhallinyarta soomaaliyeedna waxaan leeyahay u istaaga dhibaatada nagu soo noqnoqotay si aan qof dambe oo soomaaliyeed nooga dhiman qof dambe oo soomaaliyeed uusan nooga jisaabin anagu waddanka anagu waqti wuxuu ku jiraa oo nabaddii soo muuqata intaasaan kusoo gabagabaynayaa odayaasha soomaaliyeedna waxaan leeyahay si dhaqsiya meeshaas u gaara si aan dhiig dambe oo soomaaliyeed u daadan gogollama huraaniyo sida hooyadoo kale hoy weeye nabaduye hoy weeye nabaduye aan wada hanano aan isla hayno haredhahaan qabano horu marino marino horu marino nabada aniga fariinteed waxaan rabaa inay si toosa aan aan ugu gudbiyo dhallinyarada qoryaha sidata ee dagaalamaysa waxaan rabaa inaan saddex su-aalood aan idin hordhigo aa maskaxdiina weydiisaan intaad si miyir qabta aada u fadhiisataan Een, su-aasha koowaad ha noqoto soomaali haddaynu nahay taariikhdeena oo dhan waxaynu ku calaamadsan nahay dagaal dagaalkaasna waa mid aynu dhexdeena inagu iskula jirno weli ma aragteen qabiil intuu qabiil ka dagaalamay eh, intuu qabiil qabiil intuu ka adkaaday guul ka gaadhay ama qabiilkii kala dhameeyey ama intuu meel maxaa la yidhahdaa ka adkaaday qabiilkii gumaystay oo sidaa lagu kala nastay weli ma aragteen su-aashaas isweydiiya su-aasha labaad waxa weeye marka qof maanta aada dishid qori aada qaadatid aada qof dishid walaalkaa ah maxay tahay natiijada aada ka gaadhid marka aada soo dhaawacantid waxaad usoo dhaawacantay waa ehelkaaga marka aada dhimatidna waxaad ka dhimatay waa ehelkaaga su-aasha saddexaad isweydiisa waxa weeye aakhiro maxaa ku horyaala walaalahay waxaan doonaynaa dhammaan halkan inta baaqa kasoo jeedinaysa waxaan nahay dhammaan dhallinyarada soomaaliyed qaybaheedi baanu ka koobannahay Een, dhammaan gobolada dalka iyo qabiil kastoo la sheego iskugu jira waxaanu doonaynaa sida aanu maanta nolosha u jecelnahay in adinkuna nolosha u jeclaataan sababtoo intan iyaduna anagu maanta diyaar uma nihin in aanu dhimanno idinkana marka dani idinkuma jirto inaad qabiil dartiis aa u dhimataan sababtoo ah marka aad dhimatay cidana kuma xasuusan doonto waxaad ka dhimatay ehelkaaga oo keliya hooyadaa ayaad ka dhimatay iyo faamilkaaga iyo caruurtaadii waxaan idinku idinku baaqaynaa mar labaad walaalayaal in aad ku soo noqotaan caqliga saliimka inaad ku soo noqotaan in aad nolosha dib ugu soo noqotaan oo aydan naftiinna adduunka iyo aakhirba aydan isa seejin maalmihii ugu dambeeyey waxaa la qabanayay shirar kala duwan kuwa oo looga doodayo sidii xal waara looga gaari lahaa colaad beleedyada soo laalaabtay